Gudoomiyaha tuulada Gumeray ee duleedka degmada Jowhar Cabdulle Maxamuud Yaaqub ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto xaalad caafimaad darro islamarkaana deegaanka ay cudurka jadeecada ugu geeriyoodeen caruur iyadoona hadda ay deegaanka u jiifaan toban caruur ah oo uu soo ritay cudurka jadeecada sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka deegaanka oo ah beeraley iyo xoolo dhaqato aanay haysan biyo nadiif ah waxaana uu madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ka codsaday in la caawiyo dadka iyo macal xoolihiiba waaqe oo aad iyo aad aan isu eh aana hayso marka waxaan rabnaa dhibaatadaas inaan ala soo gaaro maamulka raadiyaha inay soo gaaraan taas baa ubaahanahay hadduu leeyahay dhibaatada waa dhibaato badan oo iskaashatay oo saddex qeybe saddexda qeyb waxay kala tahay mid waa biyo xumo raashin daro mid waa hadduu ilaa yidhaaho xoolihii oo joogin waa baaba'een daaq la-aan biyo la-aan caafimaad goob caafimaad ma laha iskool ma laha laakiin dugsi waa leedahay laakiin goobka caafimaad iyo iskoolba ma haysan jadeeca ka jirta hadda intaan kale waa ka xirnaan ilaahi jadeeca ka jirto xoolahana xabadkiidu waxaa si dhamaystiruhaayo furuq iyo jadeeco waa caruurta badan tahay caruurta hooyo deeqo faarax oo ka mid a bulshada gumaree ayaa sheegtay in cudurka jadeecada ay uga geeriyootay gabar ay dhashay waxaana ay sheegtay inaanay awoodin in caruurta ay geeyaan goobaha caafimaadka dhaqaale darro awgeed islamarkaana ay kula tacaalaan daawo dhaqameed
bishaana gudaheeda ku dhinteen dabeecada wax ku daaweyn hadda ma haysano anaga maxaa ku daaweynaya ilaaha daawo leh marka ilaahay wuxuu noo qabulay maana wax kal ma haysano anaga waa heer baadiye mareer mareeriyaas ka raadsanaa ilaa qarshi ma haysano maho isaas qarshi u baahan yahay mareer mareeri waxay qaadna adi haasiima marsanaa soo qabaysanaa wax kal ma yaa waa ugu qabaynaa indhaha waa ugu suuraynaa sayaarado kale intee kaarkeesahay haddaa la aras oo keena ani wuxuu kuleeyahay lacag toban dolar keena toban dolar keena keenaya dad caawa kadaya toban dolar ma haysan toban dolar ma haysan cunuga hadda oo ilaahay maxaa idhahdaa saacadiisa oo dhamaata waa iska dhimaha hadda ilaahay loogu xoodan waa tiri biyo la-aan waxbarasho la-aan oo owlaada wax adeertaa meel oo wax cunuu barahayn anke xataa ma haysan